bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn weerar kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dalka soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in amniga dalkeeda uu halis galayo haddii ciidankeeda laga saaro dalka soomaaliya ruux soomaali ah ayaa lagu dilay gudaha dalka maraykanka xilli ay sii kordhayso dhibaatooyinka ay la kulmayaan soomaalida ku dhaqan waddankaas bulshada muslimiinta ku dhaqan wilaayada islaamiga ee mudug ayaa salaada roobdoonka ku ogay fagaarayaal ku yaalla wilaayadaasi xaflad lagu dhiirigelinayay dumar bartay qoraalka farta iyo akhrintiisa ayaa loogu qabtay degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada gedo intaas waxay ahayn dhegeystayaal warkeenii subaxnimee saakay kusoo dhowaada isagayoo fidsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dalka soomaaliya sida faahfaahinta warkan oo inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed xafidahullah
howlgalladani oo isugu jira dilal ikhtiyaalaad ah qaraxyo iyo dagaallo toosa waxay ka kala dhaceen wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe banaadir shabeellada hoose baay jubbada hoose iyo bakool waxaana howlgalladani lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta dhanka wilaayadii hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen bariga magaalada beledweyne ayaa lagu dilay askari murtad ahaa oo ka tirsanaa sirdoonka riddada taasi oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan dheere waxaana laga soo qanimaystay qori oo ku hubaysnaa dhanka wilaayada shabeellada dhexe howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa lagu dilay abuukar cusmaan nuur oo ahaa sarkaal booliiska riddada ka tirsanaa darajadiisuna ahayd hal xidigle dhanka banaadir laba qarax oo mujaahidiintu ka fuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay hal askari waxaana ku dhaawacmay afar kale dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxyaabiinkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere dhanka jubbada hoose qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada dhobley ayaa lala eegtay nasaare kenyaati ah oo kirishtaan faafinayay waxaana qaraxaasi lagu dilay hal gaal shan kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabihinkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo dhanka wilaayada shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah laba askari ayaana ku dhaawacmay sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabihinkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada kufaarta ee deegaanka donow isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee buundada degmada awdhiigle sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadda mukayga ee haanta dheer ee degmada afgooye howlgalladani ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya islamarkaana bakhtiga iyo dhaawaca ay ku noqdeen saraakiil iyo askar isugu jira kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa ku biiraya diiwaanka weerarada ka dhanka ah cadowga allah shukran akhuuna yaasir dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in amniga dalkeeda uu halis galayo haddii ciidankeeda laga saaro dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya dowladda xabashada itoobiya ayaa mar kale ka hadashay qorshaha ku aadan in ciidamadeeda ka baxaan soomaaliya islamarkaana aysan ka mid noqon howlgalka cusub ee ashaadula dirirka ah ee gaalada ay doonayaan sanadkan labada kun shan iyo labaatan inay ka sameeyaan gudaha dalka soomaaliya xukuumadda xabashada itoobiya ayaa caddaysay inay qasab tahay in ciidamadeeda sii joogaan soomaaliya qaybna ka noqdaan howlgalka cusub waxayna taasi raacisay in amnigeeda halisuu gelayo haddii ciidamadeeda ka baxaan soomaaliya diblomaasiyiin ka tirsan xukuumadda adisababa ayaa xaqiijiyey in dowladda abiy axmed waddo qorsho ay ku doonayso in gaalada midowda afrika iyo kuwa caalamka ku qanciso in askarta xabashada itoobiya sii joogaan soomaaliya qaybna ka noqdaan howlgalka cusub ee ashaadula dirirka ahaa hadalkan cusub ee dowladda xabashada itoobiya ayaa kusoo beegmaya xilli murtad xasan sheekh maxamuud uu socdaal kusoo maray dowladahaas liibiyiinta ah ee ciidanka murtasiqada ah ka joogaan soomaaliya kuwaasoo uu ka codsaday in howlgalka cusub aysan qayb ka noqon ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya adis ababana ay dhankeeda qabsatay shirweyne kaasoo ay isugu yimaadeen wasiirada difaaca dalalka qaybta ka ah isbahegsigaasi si ay u taageeraan in itoobiya qayb ka noqoto howlgalka cusub ee hubanti la-aanta wajahaya shukran akhwana marwan ruux soomaali ah ayaa lagu dilay gudaha dalka maraykanka xilli ay sii kordhayso dhibaatooyinka ay la kulmayaan soomaalida ku dhaqan waddankaas walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in halkaasi lagu dilay wiil dhallinyaro soomaali ah ruuxa la dilay ayaa lagu magacaabi jiray maxamed cabdiraxmaan wuxuuna ahaa wiil siddeed iyo toban jir ah falkaasi dilka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohio waxaana lagu aasay isla qabuur ku yaala magaaladaasi dilka maxamed cabdiraxmaan ayaa looga shigsan yahay dhallinyaro kale oo soomaali ah waxaana la dilay xilli uu ku sugnaa goob lagu cayaaro baaskiilada waddanka maraykanka waxaa muddooyinkan dambe kusii kordhayey dhallinyarada soomaalida ah dilalka ay isu geysanayaan kuwaasoo isticmaala noocyada kala duwan ee balwadda islamarkaana si degdeg ah isku khaarijiya markii ay ismaan dhaafaan waa qayb ka mid ah dhibaatada soomaalida ku haysata qurbaha waalidiin badan ayaana aad uga walwalsan masiirka carruurtooda ee ku dhaqan dalka maraykanka waxaana xusin mudan in sannadihii dambe ay sii kordheen dilalka soomaalida loogu geysanayo dalalka reer galbeedka iyo dalalka kenya iyo koonfur afrika shukran akhuuna abuushayba bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee mudug ayaa goobo fagaaro ah ku ogay salaad roobdoon ah sida faahfaahinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga mudug ayaa laga dukaday salaada roobdoonka iyadoona ay soo buuxdhaafiyeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada wilaayadaas barxado ay maamulada islaamiga ay u cilaamiyeen in lagu dukan doono salaatul istisqa ayaa horey loogu sheegay dadka muslimiinta deegaanada salaada roobdoonka laga dukaday waxaa ka mid ah dabagalo caad camaaro bacadweyn iyo qaycad sidoo kale waxaa salaada roobdoonka laga dukaday degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug dadka ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada jawle ayaa hal meel ku wada dukaday salaada roobdoonka kadib markii la dukaday salaada ayaa culmaa udiinka ah ay ugu baaqeen dadka inay iscafiyaan allah subxaanahu watacaalaana ay u toobad keenaan ikhwaani ilaahay ha naga aqbalo salaada aan dukannay istisaqada iyo ducadeenna iyo istikfaarkeenna ilaahay ha naga aqbalo insha allahu bilkariim waxyar hala safro waxaanu isfaraynaa wixii allihii rasuul ayna fareen ayaannu isfaraynaa waxyar hala safro waanu ducaysanaynaa ilaahay baan baryaynaa meesha waxaan u nimid ilaahay inuuna soo qaboojiyo dhibaato ayaa jirta xoolihii iyo dadkii way isku cadiban yihiin ilaahay subxaanahu watacaala raxmaddiisa ayaannu u baahannahay walaalaha muslimiina ayaannu nahay degeenkaana ayaa ilaahayna askumiyey in qalbiga laysu furo oo xasadka iyo xiqdiga iyo qilliga waxyaalaha qalbiga gala oo amraadul quluub la yidhaahdo in quluubta laga saaro oo layscafiyo ilaahay dartiisa laysu cafiyo dhammaan ummadda waa inay iscafiyaan walcaafiina can innaasi wallaahu yuxibu almuxsiniin ayaa ilaahay yidhi subxaanahu watacala ilaahay waa noo naxariisanayaa subxaanahu watacaala madarkiisu wuxuu nooga xiran yahay inaan toobad keenno oo ilaahay aan u laabanno subxaanahu watacaala dukashada salaada kadib culimaa udiinka ayaa ku dheeraday ducada ay u ducaynayaan dadka muslimiinta ee u baahan raxmadda alleh iyo duunyaduba fa arinaa cafwaka waraxmatak ilaahu cafigaaga iyo naxariistaada ilaahuna tusi ilaahu awooddaada waana tustay tabarteenna waan aragnay ilaahu raxmadaada ilaahu na tusi ilaahu raxmadaada na tusi ilaahu cafigaaga na tusi ilaahu cafigaaga na tusi ilaahu isuukaaya dembi dhaaf ilaahu dembigeenna dhaaf addoomaha aad dembigooda dhaafto ayaa dacawaadkooda aqbashaaye ilaahu dembigeenna dhaaf allaahumma ilaahayow ilaahayow waxaad noo yaboohday haddii aan ku tuugno inaan tuugmadeenna inaad naga aqbalaydo ay noo yaboohday fastajib lanaa kamaa wacadtana wilaayada islaamiga ee baay ayaa xaflad dhiirigelina u samaysay dumar bartay qoraalka farta iyo akhrintiisa taas oo ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan madarasada al furqaan waxay ka mid tahay madaarista waxbarasho ee ka furan degmada buulafulay gacantana uu ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay dadka wax ka barta madarasada waxaa ka mid a hooyooyin da-ah kuwaasoo go'aansada inay wax bartaan waxayna maamooyinkan madarasada dhigtaan labada maalin ee kale ah khamiista iyo jamcaha waxay hooyooyinkan bartaan akhriska iyo qoraalka waxaana loogu magacdaray tacliimulkibaar dhowaan munaasabad hooyooyinkan lagu dhiiragelinayay ayaa lagu qabtay gudaha madarasada alfurqaan waxaana munaasabada ka qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada iyo hoggaanka dhaqanka maamulaha madarasada alfurqaan oo ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey hadafka iyo ujeedka laga lahaa in waxbarasho loo bilaabo hooyooyinkan weliba maalmaha jamcada iyo khamiista ahdaafta laga leeyahay mashruucan waxaa ka mid ah in gabadha muslimada ah la baro tacliinta asaasiga ah sidoo kale waxaa ka mid ah ahdaafta in loo dhammaystiro fursad waxbarasho qayb ka mid ah maalmaha oo marka dadku fursad aan u helin in isbuucii waxay bartaan marka ardayda fursadda waxay u heleen in wax la baro maalmaha khamiis iyo jimcaha mid ka mid a haweenka loo qabtay munaasabadda ayaa ka warbixisay heerkii ay soo mareen dhanka waxbarashada iyadoona mahad alle kadib u mahadcelisay maamulka sare iyo macallimiinta madarasada alfurqaan una owalban kasaan yamiilan koyni ilaahay subxaana wa tacaala niimanaysidi bacdallaahi maybo macalimiintan oo marna sharaftile iyo maylaara juhdi niimbiyen dadaal niimbiyen sababtiye iyo ka halni unuuna miska koyni madarasida ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyantiis iyo ka koyni waxaa jiray abaalmarino iyo jaa-isooyin la siinayay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaan laga qaaday sidoo kale waxaa jiray dhiirigelin iyo abaalmarin loo sameynaya dhammaan haweenkii goobta ku sugnaa waxaase taasi igla siiyaa badneed markii maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay uu abaalmarin jaa-iso qaali ah siiyey mid ka mid a haweenka wax ka barta madarasada alfurqaan waxayna arrintaasi timid kadib markii maamada dhammaan carruurteeda oo dhan ay keentay madarasada iyadoo qudheedana ay ka mid tahay haweenka wax ka barta maalmaha khamiista iyo jamcaha madarasada alfurqaan sidaa daraaddeed ayuu maktabka go'aansaday in abaalmarin jaa-iso qaali ah la siiyo maamadan waxaan kaloo hadiyad aan guddoonsiinayna hadduu ilaa yidhaahdo shakhsiya tacliimiya oo aad iyo aad u mudan in lagu daydo ilmaheedii iyo carruurteedii macal ayadana ay waxweyan waxbarashada ku wada jiraan haadihi shakhsiya waxaan leenahay waa xabiiba ummu xasan
ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar isagoona boogaadiyey haweenka wax ka barta madarasada alfurqaan si gaar ah haweenka xafladda loo qabtay
may insha allahu tacaala bogaadiyaane macalimiinta iyo maamulka madarasada iyo gabdhaha muslimaadka e maylaarhay use tacliimulkibaarka baradayan madarasadantanah gegana xafladiyo roogna dhammaantiyoba juhdigiyo biyan eedanka bogaadiyaana insha allahu xafladan ku bileeran iyo agaasimkan kusii qurux badan iyo wilaayada kula kulama doontaan haddii ilaahay ara degmada buulafulla iyo guud ahaan wilaayada oo dhan waxaa laga dareemayaa in dadku ay u dhaqaaqeen markan dhanka waxbarashada waxaana madaarista iyo goobaha waxbarashada lagu arkayaa hooyooyin da-ah oo maalmaha khamiista iyo jamcaha go'aansaday inay waxbartaan shukran akhuuna abu xasaan ugu dambayntiina wejiga labaad ee xamlada irshaad al umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada gedo walaalkeen cazaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya allahu akbar allahu akbar allahu akbar
halkan waa deegaanka ilbeete oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona lagu soo bandhigay waxyaabihii lagu mamnuucay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo wejigeedii labaad si dardar la oga socoto goobtani lagu soo bandhigay waxyaabaha dhacay iyo moobeelada kaamirada leh ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey bulshada deegaanka ilbeete waxaan halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha hubeer suldaan ibraahim waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maanta wejigii labaad hadda waxaan taaganahay manqarka walaayada ilbeet hadda annaga aan joogno waxaa hadda horteena yaallo moobeelo farac badan oo ummadda lagu fasaadiyey waxaa kale horteena yaallo daawo badan oo dadka muslimiinta ah lagu khiyaanayay oo dheedkoodii horey u dhacay waxaa yaallo cabitaana horteena yaallo saliidaa taallo bacaa taallo waxaa yaallo dhara yaallo intaas dhammaanteedaba waxaan dadka muslimiinta dhibaato inay u keenaan maogii faa'iido ugu maqan ma ahan marka hadda aan aan taaganahay waa wejigii labaad waay waxaa noo muuqdo hijaab farac badan oo gabdhaha wato oo asigana aan dharba ahayn dharkaas waa dharkii gaalada dadka muslimiinta ilaahay baa noo tilmaamay dharkoodii aayadaha iyo axaadiista rasuulka sal alla alay wasalam nooloo tilay aayadda qur-aanka marka waxaan leenahay hijaabkan hadda inta dhooban iyo gabdhahan hadda dharka ay wataan isku mid ma yihiin isku mid ma ahan waa dhar khafiifa jilacsan qofka muslimka ah jirkiisa ku dhegaayo waaye marka waxaan leenahay gebdhaha waxaan leenahay si gooni ah iska ilaaliya waxaan muslimiinta ay diideen in la idinku fasaadiyo wiilishii waxaan leenahay wixii muslimiinta ay ka digeen amiirkeena guud abuweyd xafidahullahu aan leenahay waxaan leenahay wixii asiga ku fikiray oo noo soo qaaday inaan qaadano oo laga digtoonaado annaga haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka gobolka gedo waa qaadanay barnaamijkaas may wujishe lamaad roognay galabta irshaadulumma ilaa sabiili rashaad maybaa wejigii lamaad ahaa iyadoon lahanin bandhigi waxyaabaha mamnuucaadka lahanin gudbiyey inay ku digtoonano ku taxadirno arramauun hange moobeeladii iyo waxyaabihii aragtay munkaraadka ahay oo mamnuucaadka ahay oo la zuuliyay oo aragtay diinka ilaahay horkoysnay gaalada io kadulaysidaas dadka islaamka diinshooda inay kukudaayan io kadulaysidaasi yaa ku mid ayin intaanta galabta yaalan insha allahu tacaala may fadaana insha allah intu inku badan inu ku gudubna iyadan ka faraxsano arrinta geeka ilbeet ateeka dhiidi oo ah mayl raayso moobeeladii oo ciyaalka derbiyaalka la fadhiyo bilaanta ka sawireen walkas tahay naagowii qaawanayo walkas banaano iyaaleen oo dharkii xumaaya bilaanta wadatay oo talmada xumaaytay oo ilaahay boqorka hayda nimanka uu ka hagaajiyey geeka banaanka laha dhiki dukaamada iyo walaay qashin oo wasaq lahayn oo meel aradheedsoo dhiidhan banaanka laha dhiki taas ma inka ma hasagnaaha nimankii gacanta ka qabada ilaahay guul ha siiye xamladan irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ayaa waxay wejigeedii labaad si toosa uga socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada iyadoona ciidamada gaarka ay ka howlgaleen deegaanada celcilaan caanoole shinqolow ilbeete iyo deegaano kale oo fara badan hoos taga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga heegado shukran akhuuna cazaam warbixintiisaas ayaa warkeennii subaxnimo saaka u dambeysay tan iyo kulantideenna dambe warkan warka xiga sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير